إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh kusoo dhowaada warka subaxnimo saaka iyo qodobadan idinkugu hayno waxaa ka mid ah in ka badan toban ruux oo tahriibayaal ah ayaa ku dhintay kuwo kalena waa la la-yahay kadib markii doon ay la socdeen ay ku degtay xeebaha jabuuti qaar ka mid ah dadkii ku dhaawacmay duqeymo ay maalin ka hor diyaaradaha maraykanka ka geysteen degmada buuqa qable ee gobolka hiiraan ayaa ka warbixiyay xaaladooda caafimaad madaxweynaha dowladda federaalk ayaa sheegay in dowladiisu ku dhici weysay inay iska difaacdo weerarada nafhurnimada ah xilli khubarada reer galbeedka horey gacanta uga taagteen istishhaadiyada madaxweynaha dowladda federaalk ayaa sheegay in dowladiisu ku dhici weysay inay iska difaacdo weerarada nafhurnimada ah xilli khubarada reer galbeedka horey gacanta uga taagteen istishhaadiyada kulan xasaasi ah oo u dhexeeya beelaha mursade maxamuud hiraab iyo wacaysle ayaa ka dhacay degmada ceelbuur ee wilaayadii islaamiga ah ee galgadood kaas oo bayaan laga soo saaray isku soo bax looga soo horjeedo wasiirka gaashaandhigga ee dowladda kenya ayaa ka dhacay gaarisa waxaa xeebta garacad ee gobolka mudug ku soo caariyey nibiryar dilalka ayaa kusii xoogeysanaya magaalada gaarisa ee ku hoos jirta gumaysiga dowladda kenya من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن warkiiyo faahfaahsan in ka badan toban tahriibayaal ah ayaa ku dhintay kuwo kalena waa la la-yahay kadib markii ay doon ay la socdeen kula degtay xeebaha jabuuti warkaas inibir yar uu kusoo caariyey xeebaha garcad waxaa faahfaahinaya maxamed ciise dooni sideed dad tahriibayaal ah ayaa ku degtay xeebaha waddanka jabuuti doontan oo ay saarnaayeen sida la sheegay dad gaaraya lixdan qofood ayaa waxaa la la-yahay afar iyo labaatan qofood raqdooda iyo ruuxdooda iyadoo ay ku dhinteen kow iyo toban qof kale oo tahriibayaal ah wararka qaar ayaa sheegaya in doonida degtay dadka saarnaa ay ka mid ahaayeen siddeed iyo toban haween ah iyo laba carruur ah sida ay sheegeen dadka ka soo badbaadiyay doonida degtay dhanka kale nibiri yar ayaa waxaa soo ceerisay xeebta badda nibiriga oo lagu arkay dekadda garacad agteeda ayaa waxaa ka warbixiyey mid ka mid ah dadka goobjoogga ahaa
waa cabdiweli faandha cigaal baa la yidhahdaa magacayga waxaan joognaa marsada garacad meel weliba dekedda agteeda ah halkan waxaa ka soo baxay sidaad u jeeddaan bahalkaas ka mid ah ee bahallada ku jira badda oo libaax ah oo aan ka mid ahayn kuwa la ugaarsado ee ka mid ah kuwa aragtidooduba aadka u yar tahay aniga hadda muddo dheer baan badda ka shaqaynayay ilaa soddon ilaa labaatan iyo adu soddon ku dhowaad xaqiiqdii aragtidiisu aad bay iigu yar tahay waxaan maleeyaa markaan ka saddex jeer waxaa inkaasaan arkay xeebaha soomaaliya ayaa sanad walba waxaa lagu arkaa kalluun iyo nooleyaal kale oo baddu soo tuftay kadib markii ay dhinteen siiba puntland faarax axmed cumar faarax qare oo ka mid ah dadka aqoonta u leh cilmiga badda ayaa marar badan sheegay in aad loo sumeeyo xeebaha badda soomaaliya haddana ay yaalaan ku dhowaad labaatan konteynar oo sun oo xidhan ah qaar ka mid ah dadkii ku dhaawacmay duqeymo ay maalin ka hor diyaaradaha maraykanka ka geysteen degmada buuqa qable ee gobolka hiiraan ayaa ka warbixiyay xaaladooda caafimaad zakariya cumar ayaa inoo haya qaar ka mid ah dadweynihii ay waxyeeladu ka soo gaartay duqeymo diyaaradaha maraykanka ay ku garaaceen degmada buqa qable ee wilaayada islaamiga hiiraan ayaa iyagoo la hadlayay warbaahinta islaamiga ah waxa ay ka warbixiyeen dhibaatooyinka soo gaaray kuwaas oo dhammaantood ahaa dad shacab ah kuna sugnaa guryahooda xilliga ay duqeyntu dhacaysay waxaana ay isugu jireen dadkan ay waxyeeladu gaartay haween iyo caruur haddaba waa kuwana iyagoo sharaxaya sida ay wax u soo gaareen rabiic ismaac cumar waxaan joogaa xaafadayda ku taalla buqa qable shalay waxa waxaa ii soo gaaray waxaa laygu garaacay gantaalo hadda shabaabna ma ahayn ayagaa iska soo kay beegsaday ma ogin xaafadaydan aan iska jiifa waa hurdaaya marka ilaahay waxna iguma yeelin alxamdulilah waxyaroo firaa uni gaare xoogaa sida aadkaas iima xanuunays laakiin waa un waxyar waa jiraan magacayda cabdiwahaab sheekh yusuf xasanaa layidhaha buuqda aqablaan jooga shalay anigoo meel iska fadhan odayaal ahay gantaal nagu soo rideen gantaalka firirkiisa meeshaas iga dhacay ilaaha ku mahadsan gaal wax dili kara male allah wax dili kare waxay naga tareena male insha allahu ilaahay idankiisa waqtigii guuraayana la joogaha ilaahay fadnan ha ku rid ahaan naga raro nagacaas waxay ii geystay diyaaradihii oo shalay noo yimid oo gaal maraykan aad lahay gaalkii gurguurta ah ayaa noo soo diray ilaahayna ha naga najeeya shartooda ha naga qabto gaalkaas shaydaankii oo eshada u sujuuday oo dalkiisa gatay oo waddankiisa gatay oo macdanteeda guranaayo oo gaaladaas rucbi allaha ku ridee la saaxiibay oo haya annaga inaas muslimiinta burburiya rabo ee saas noo galay guri waxaa khasaare gaaray labada guriba mid faca ku soo dhacay kan dhexu ka baxay waa baduuqay albaabka waxa dhanba wax ii dahan ma lihin haddana dhexdu ka baxay sariirtiin anigu fidhow dhexda ka jaray barsadana waa gooyey ilaaha iga badbaaday diyaaradaha maraykanka ah ayaa sidan oo kale duqaymo wuxuushnimo ah waxa ay ka geysteen deegaanada qaar ee wilaayaadka islaamiga ah kuwaas oo khasaare kala duwan ay ka soo gaareen dad rayid ah oo ay ku jireen caruur iyo haween madaxweynaha dowladda federaalk ayaa sheegay in dowladiisi ku dhici weysay inay iska difaacdo weerarada nafurnimada ah xilli khubarada reer galbeedka iyo horey gacanta uga taagteen istishhaadiyada cabdifataax maxamed qaasim ayaa warbixintaas inoo haya madaxweynaha dowladda federaalka xasan sheekh maxamuud ayaa markii ugu horreysay shaaca ka qaaday inay u taagla yihiin weerarada nafurnimada ah ee ay ciidamadiisa iyo xarumaha dowladdiisu kala kulmaan xarakada mujaahidiinta al-shabaab isaga oo hadal ka jeedinayay madal su'aalo lagu weydiinayey oo magaalada dhuusamareeb ah khamiistii lasoo dhaafay ayaa waxa uu si aad ah uga qayladhaamiyey weerarada nafurnimada ah wuxuu si cad u sheegay inuusan jirin qaab rasmi ah oo ay uga hortegi karayaan marka ay arkaan istishaadi gaarigiisa wata oo ku soo wajahaan xarumahooda wuxuu tilmaamay inaysan waxba u dhimayn xabad dabajeex ama mid dhashiike oo lagu rido baabuur ku hubaysan ama ka buuxaan waxyaabaha qarxa ninka wadaana inuu dhinto u diyaar u yahay inuu dhintaba uu soo baxay ee soo ordayo qora dameeshaar inaad ku ridda iyo qor dhishika inaad ku ridda waa cili waaye haddii aadan nasiib u yeelan meel yar oo garahaas laisku waaweyn laisku xiray u dhaxayso xabaddu ka gasha aanad aanan kala kulmin fiideoyo dhan oo yaallaa jiro oo bruuf ah oo ayagoo qarxaya ayagoo ordaya xabad sidii loogu wada loogu wada loogu wada meeshii ay ay u socdeen ku qarxay horta dhibka jira waa taa
xasan sheekh wuxuu muddo saddex goor ah halis ku galay weeraro ay ku soo qaadeen nafurayaal ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab mar waxay ahayd maalin kadib doorashadiisii hore laba kun iyo laba-iyo tobankii weerarkii xigay waxa uu ka dhacay madaxtooyo laba kun iyo afariyo tobankii halka weerarkii saddexaad ee uu ku sigtay uu ka dhacay villaros oo dacalka ku haysa guriga uu degan yahay hadal uu jeediyey sannadkii laba kun iyo afariyo tobankii kadib weerarkii lagu qaaday isaga oo jooga madaxtooyada ayaa waxa uu si cad u sheegay inuu sigtay oo la khaarajin rabay dad badanuu shabaab naga galfan doonaa uu dili doonaa kuwo badanuu isku dayi doonaa inuu dilo oo madaxda dalka ugu sarrayson anugu aan ka mid ahay uu joogo markii koowaad ma aha markii labaad ma aha maanta shabaab oo isku dayayaan weerarkii nafurnimo ee ugu dambeeyey ayaa toddobaadkii lasoo dhaafay ka dhacay meel u dhow deegaanka masagawey ee wilaayada galgaduud halkaasoo tobannaan ka tirsan ciidamada dowladda federaalka ay ku nafwaayeen waxaana ka horreeyey weerarkii lagu hoobtay ee ka dhacay kuliyadda jaalasiyaad afar iyo labaatankii bishii juun hadalka xasan sheekh ayaa la aaminsan yahay inuu caddayn buuxda u yahay in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay haysato fursado iyo awoodo aanay haysan ciidamada shisheeye iyo askartiisa taasoo ah nafurka sarkaal ka tirsan dowladda uganda ayaa sheegay in khasaarihii weerarkii bulamareer askartooda ku gaaray ay sabab u ahaayeen weerarada nafurnimada ah waxa uu xusay inay hal mar caqliga ka tegsiiyeen ciidanka uganda markii ay ku soo salaleen jug xooggan oo sidii onkodkii isdabajoog ahi xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa si ka badan sida dowladda federaalka u og muhiimadda ay leeyihiin weerarada nafurnimada ah waxaana tusaale loogu soo qaadan karaya kelimad uu shirkii labaad ee bariga afrika ka jeediyey amiirka xarakada sheekh axmed cumar abuu cubayda kelimadaas oo uu si gaar ah ugu bogaadiyey guutada istishaadiyiinta kuna tilmaamay inay kaalin libaax ku lahaayeen jabka ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa shisheeye ku gaaray dagaaladii dhacayay sanadkii laba kun iyo laba iyo labaatankii waxaa runtii mudan in aan u ducayno walaalaha istishhaadiyiinta oo naftooda ku furtay badbaadada sharciga allah iyo muslimiinta lagu soo duulay waxay shafka u dhigteen duulaanka cadowga waxay naftooda u bixiyeen hirgelinta shareecada islaamka dhammaan allaha ka aqbalo shahaadadooda jannadiisana allaha ugu deeqo
david kilikulen waa khabiir wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka u qaabilsan istaraatiijiyadda la dagaalanka waxaa loogu yeero argagixisada oo looga jeedo dadka muslimiinta isaga oo ka hadlayay weerarada nafurnimada ah ayaa waxa uu yidhi al-shabaab ma helaan gantaalo la hago oo la mid ah kuwa reer galbeedka balse waxay haystaan dad casiimo iyo go'aan qaadasho leh oo ku dhiiraday inay weeraradaasi fuliyaan waxay la mid yihiin dadkaasi buu yidhi gantaallo la hagayo qaraxana waxay gaarsiin karayaan meesha saxda ah ee loo baahan yahay kolonel cabdulqaadir axmed nuur oo isna ka mid ah saraakiishii hore ee waddanka ayaa waxa uu sheegay in dowladaha reer galbeedku ay ilaa iyo hadda xal u helila yihiin camaliyaadka nafurnimada ah wax kasto waxaa loo hayaa wax difaaca diyaaradalidka diyaaradaha loo hayaa taangiga antitaangi waa loo hayaa wax walba waa la hayaa laakiin qaraxa ilaa hadda xal looma hayo qofku marka haddii isagoo wax ilaalinayay ama meel ku jira uu qarax dhaco ninkii wixii ilaalin dhan hilmaamaya naftiisu dhulka la gelaya intuu istuurayana waa laga shaqaysanaya marka sababta koowaad oo nimankaas burburisay oo difaacooda baabi'isay isu dagaalamayan waxaa aaminsanaya inay tahay istishaadyada gashay qarax qoraa ka faallooda arrimaha geeska afrika oo lagu magacaabo cabdirasaaq xaaji xuseen ayaa faallo uu ka qoray ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku yidhi arrimaha ay la gaarka yihiin ciidanka al-shabaab waxaa ka mid ah inay leeyihiin kooxo lagu magacaabo guutada istishaadiyiinta waa ciidan soo majeystayaal ah oo fuliya howlgallada gaarka ah kuwaasoo beegsada goobaha aadka loo ilaaliyo ee aan la geli karin hawshoodu waa inay khasaare lixaad leh gaarsiiyaan cadowgooda iyagana la dilo si ay u gaaraan yoolkooda ah shahaado shahaadada ayaa ah eray bixin loo yaqaano qofka lagu dilo dagaalada u dhexeeya muslimiinta iyo gaalada waxayna culimmadu inoo sheegeen inay tahay darajo sare oo rabbi siinayo qofkii la dilo isaga oo la diriraya gaalada ayuu yidhi cabdirasaaq si kastaba ha ahaatee dadka istishaadiyiinta ayaa waxaa lagu sifeeyaa inay yihiin kuwo si cilmi ah u garanaya waxa ay naftooda ku bixinayaan waxaa lagu asteeyaa rag anafadooda iyo damiirkoodu sarreeyo mid walba oo fuliya weerar waxa uu reebaa dardaaran ay ka muuqdaan erayo si aan kaleexleexad lahayn u caddaynaya ujeeddada hadafka iyo weerarkooda kani waa cabdulaahi cali cumar oo ku magacdheer guuleed waa naftii horihii daahfuray weerarkii jannaale ee lagu laayay ciidamadii yuganda sannadkii laba kun iyo shan iyo tobankii xaqiiqatan anaka aslanba waxaan u soo socono raacaan aad u jeedin aniga niyaho nolol xanqufala aad adiga gaala aad waddankiygii aad diintaydii ugu haysato wallaahi inaan nolol rabin nolol oo xayaatu keliba oo adiga aad xukumayso sharci aad adiga soo dejisa aan ku dhaqmaayo wallaahi inaan rabin wallaahi inaan kii ilaahay aan ku dhaqmaa haddii aanan ahayn oo aan waayo dadka iga dambeeyo ayaa xornimo ku noolaha kuna dhaqmaayo anigana waa baxa nin kastoo mujaahidahoo soo socdana saas lay ku jirto wallaahi rijaal ayaa idin soo hayo rijaal aadan idinku u babac dhigi karnaa idin soo hayo wallaahi rijaal geerida jecel oo ilaahay la kulankiisa jecel ayaa idin soo hayo
xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa la aaminsan yahay in sannadkan iyo kii lasoo dhaafay ay ku soo kordheen naftood horayaashii ugu badnaa oo doonaya inay waxyeello lagama soo kacaan ah u geystaan dowladda federaalka iyo shisheeyaha laba mucaskar oo waaweyn oo ay soo xirtay xarakada kana qalinjabiyeen kumanaan askari ayaa waxaa ka dhex muuqday guutooyin dhan oo nafurayaal ah islamarkaana xiran labis ka duwan kan ciidanka kale khubarada ammaanku waxay leeyihiin ilaa iyo hadda al-shabaab ma aanay isticmaalin kumanaanka istishaadi ee ka soo muuqanayay xeryaha tababarka ee sayid moxamed cabdulle xasan iyo ribci bnu caamir
ونبني المجد للأمة بروق النصر تمطرنا بوبل هاطل غيما سنرفعه ونعاليه ليصبح في ذرى القمة ليأبى كل أفاك وجه الرداء
kulan xasaasi ah oo u dhexeeyey beelaha mursade maxmuud hiraab iyo wacaysle ayaa ka dhacay degmada ceelbuur ee wilaayadii islaamiga ahi galgaduud kaas oo bayaan laga soo saaray maxamed daahir cali sow ayaa faahfaahinaya kulan ballaaran oo saddex geesood ahaa islamarkaana ay yeesheen beelaha murusade maxamuud hiraab iyo wacaysle eedaga gobolka galgaduud ayaa lagu soo gabagabeeyey degmada ceelbuur wilaayada islaamiga ah ee galgaduud kulanka oo ahaa mid aad u ballaaran ayaa waxaa ka soo qayb galay hoggaanka dhaqanka beelahaasi sidoo kale waxaa kulanka joogay nabadoono culimo iyo waxgarad kale oo kasoo kala jeeda beelaha ku shiray magaalada ceelbuur gebagabadii kulanka waxaa laga soo saaray bayaan toban qodob ka kooban oo ay ku saxiixan yihiin dhammaan mas-uuliyiinta dhanka dhaqanka beelaha murusade maxamuud hiraab iyo waceesleh ee kasoo qaybgalay kulanka beelaha ayaa isku raacay xoojinta ku dhaqanka shareecada islaamka iyo difaacideeda waxay si wada jir ah u shaaciyeen inay iska difaacayaan cid kasta oo duulaan ku ah deegaanada ay degaan beelaha murusade maxamuud hiraab iyo wacaysle ayaa kulanka ka caddeeyey in deegaanada ay degaan ee gobolka galgaduud looga dhaqmo shareecada islaamka amni iyo horumarna ay ku haystaan waxay u digeen beelaha soomaaliyeed in aysan ku kadsoomin mashruuca uu wato xasan sheekh waxaan uga digaynaa beelaha soomaaliyeed inaysan ku kadsoomin mashruuca uu horjoogaha ka yahay xasan sheekh maxamuud ee uu ku doonayo in uu isaga horkeeno beelaha wada dhashay iyo kuwa dariska ah taas oo ay ka dhalan karto dagaallo sokeeye oo dib u soo cusboonaada ugaas cabdulaahi daahir ugaaska beesha mursade oo kulanka ka hadlay ayaa ayiiday qodobada ka soo baxay kulanka waxaana uu sheegay in si buuxda ay ugu dhaqmayaan qodobadaasi shirku sidaasuu ku saabsan yahay bayaankaasaana ka soo baxay annagaana soo saarnay waana ayidsannahay sidaan u soo saarnay ayaa naga dhab ah waxaan diyaar u naha marka bayaankaan soo saarnay inaan hirgelinno cidda aan ugu dignana inay digniintaas qaadato cidda aan ku wacdinay inay wacdigaas qaadato cid kasta oo aan baaq ugu jeedinay inay baaqaas fahamto ugaas ciise ugaas maxamed carab ugaaska beesha maxamuud hiraab oo isna kulanka ka hadlay ayaa la hadlay dhallinyarada soomaaliyeed ee la doonayo in lagu weeraro deegaanada ay degaan beelahaasi dadka sida hadda lasoo carabka lagu wada dhuftay lasoo marar habaabiyey ee la yidhi kaalaya duullamaad gelaydiina waxaa loo duulaa waa dadkii aabbayaashoodii iyo hooyooyinkooda ahay waxaan u sheegaynaa dib uga dega maandhooyo waxaad ku badbaadi kartiinna waxaa laga arkaa cabsida allah inaad gaal ku laabataan ilaahay kitaabkiisa inaad u laabataan inaad nala qabsataan xarigga allah waxaad adduunyo iyo aakhira labadaba ku badbaadi kartaan waa intaas maanta xilliga jira qofkii iyadoon gadaal isu xisaabin qoray la booda ee tiraa maaragtay haddii alla ku roon yahay waxaan ilaahay raalli ka ahaynaan qabaa tiraa ma suuroobeydo annaguna ma ka yeelin
suldaan daa'uud xasan aadan suldaanka beesha wacisleh oo gebagabadii hadlay ayaa isdul istaagay dhibaatooyinka ka dhashay deegaanada lagu soo duulay ee ay ku sugan yihiin askarta dowladda federaalka meelaha ay ku soo duuleen way burburiyeen noloshii dadkii ku noolaa qaybaha ay soo galeen na way qaribeen sidii waxbarashadii oo ilaa hadda wax waxbarasho ah oo ka furan aysan jirin deegaanadii ay qabsadeen ay gobolka ka qabsadeen wax waxbarasho ah oo ka jira ma jiraan waxay buriyeen ay qaribeen dadkii noloshoodii oo meelaha ay soo galeen magaalooyinka ay soo galeen sidaad ogtihiinba waa tii laga soo qaxay ay dadku ay ku nool yihiin dadkii muslimiinta ahaa geedaha hoostooday ku nool yihiin ma u yeedhan cadagum naga dul qaadana ma dhihin waxaan ku dhaqmaynay sharciga ilaahay maadaama aan nahay dad muslimiina ayakoo noogu marmarsimoonaya cadowgaanka dul qaadaynaa bay nagu soo duuleen sharciga ilaahay ku dhaqankiisana ma ahan cadowtinimo laakiin gaalada u taqaana
kulanka ayaa laga jeediyey khudbado kale oo xasaasi ahaa waxaana idinkugu soo gudbin doonaa barnaamijyadeena soo socda insha allah isku soo bax looga soo horjeedo wasiirka gaashaandhigga ee dowladda kenya ayaa ka dhacayay gaarisa maxamed amiin ayaa warkaas soo jeedinaya deegaano hoostaga magaalada gaarisa oo ay halluuqo ka mid tahay ayaa waxaa ka dhacay isku soo bax looga soo horjeedo aadan bare ducaale oo ah wasiirka gaashaandhigga ee dowladda kenya aadan ayaa lagu eedeeyey inuu ka dambeeyo horinta dagaalbeeleedyo sidoo kalena uu ku lug lahaa lix wiil oo arday ah oo lagu dilay dhowaan inta u dhexaysa magaalada gaarisa iyo deegaanka halluuqa haween badan oo isku soo bax dhigay ayaa aadan ku tilmaamay nin dhiigyacab ah oo ummadda isku diraya kana macaashaya dhibaatada dadka soomaalida dibadbaxyaasha ayaa waxaa wejiyadooda ka muuqday caro aad u xoogan waxayna qaarkood fagaaraha ka sheegeen in aadan uusan waxba dhaamin carruurta marka la eego habka uu u dhaqmayo mana doonayno mana dooni doonno aadan barrow haddaad adiga mudayso inaad dawlad keligaa tahay dawlad keligaa ma tihid annakoo bilcaane annakoo rage waan hub qaadannee isjariibi adigana isjariibi calaacaladu kuu dambeeya aadan barrow ka calaacalin annakaba ragaa nugu gaashaaman ha isbedel inaan keligaan taaganno aadan barrow aadan barre ducale mas-uul ma qaadi karo waa dumar waa ciyaal waxba ma qaadi karo madaxtinimo mas-uul ma qaadi karo aadan barre mas-uul ma qaadi karo maxaanu sheegaynaa madaxweynaha mas-uuliyadda nuu ka qaada aadan barre dhulka soomaaliyeed ee ay kenya gumaysiga ku haysato ayaa waxaa toddobaadyadii lasoo dhaafay ka taagnaa colaado dhanka beelaha ah balse ay horinayaan siyaasiyiin iyo saraakiil ay xukuumadda kenya u xil saaratay sida ay dadka xog ogaalka ah sheegayaan arrintan ayaa ka dambeysay kadib markii aadan barre ducaale ay qabaa'ilka ka diideen inay u soo ururiyaan maleeshiya uu ka dhigto calooshood ushaqaystayaal wixii la doono loo adeegsado warkan saakay dhegaystayaal wuxuu idinkaga imaanayaa idaacadda islaamiga alfurqoon dilalka ayaa kusii xoogeysanaya magaalada gaarisa ee ku hoos jirta gumaysiga dowladda kenya afar iyo labaatankii saacee lasoo dhaafay waxaa magaalada gaarisa ee dhulka naftihii iyo nawaaxigeeda lagu dilay ugu yaraan afar ruux tani ayaa baqdin xoogan waxay ku abuurtay dadka ku dhaqan magaalada iyo hareeraheeda maadaama dilalku ay soo noqnoqdeen saddexdii maalmood ee lasoo dhaafay waxaa magaalada lagu dilay koob iyo toban ruux saacadii lasoo dhaafay ayayna ahayd markii mid ka mid a xildhibaanada ay dowladda kenya usoo wakiilatay dhulka n f d ee ku hoos jirta gumaysigeeda lagu rasaaseeyey deegaan ka tirsan magaalada gaarisa warkii subaxnimona dhegeystayaal lasaakay waa inaga intaa